waa mahadsan tahay safarka madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha koonfur galbeed de waa in xaalada safarkana waxa muhiimadeedu ay tahay sidii loogu kurgeli lahaa xaalada ka jirta deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan degmada densor waa gartay marka madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waktigan aad ila hadlaysa xaggee ku sugan yihiin
madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxay ku sugan yihiin degmada diinsoor insha allah waxaan rajeynaynaa waktiyada soo socdan inay dib ugu laaban doonaan magaalada muqdisho goormay soo gaareen degaanka
waxay soo gaareen muddo saacdo ka hora ayay soo gaareen madaxweynaha iyo madaxweynaha koonfur galbeed insha allahu waxaa u socda barnaamijyadii ay u yimaadeen dadka hadday dhamaystaan waxay unoqon doonaan muqdisho waa gartay barnaamijyada ay halkaas u yimaadeen ee haddana ay ku hawlan yihiin bal haddaad qaar iga taabato maxaa kamid a oo ugu waaweyn waa mahadsan tahay caashir saad og tahay deegaanka diinfor waxaa wa waa deegaanadii ugu dambeeyey fara kutiriska cadowga laga xoreeyey muhiimada ugu weyn oo ay u yimaadeen madaxweynaha koonfur galbeed horey u tegey madaxweynaha soomaaliya oo hadda la socdana waxay u tageen sidii loogu kurgeli lahaa xaaladaha ka jira deegaankaas iyo in la bogaadiyo ciidamada wadajirka ee kuwa koonfur galbeed kuwa dowladda federaalka iyo kuwa amisom oo iskaashanaya furfahara dagaalka ku jira in loo maadceliyo muhiimadda ugu weyn oo loo taga waa intaa waa gartay marka ma hadleen oo labada madaxweyne ma hadleen aad iyo aad labada madaxweyne waa ay hadleen oo waxay la hadleen dhammaan shacabka kasoo jeeda deegaanka diinsoor shacabka joogo waxay kaloo la hadleen dhammaan saraakiisha ciidanka iyo waxgaradka odayaasha haweenka intaba bulshooyinka intaba waa ay la hadleen maxay u sheegeen marka haddaad wax ka taabatid muhiimada ugu weyn oo laga wada hadlay waxay ahayd cadowga sii tuahaye al-shabaab sidii loo sii dhamaystiri lahaa bulshada ay uga qayb qaadan lahaayeen dhamaystirka cadowgaas waxaa kaloo laga wada hadlay sidii barnaamijyo ama horumarina deegaanka wixii ka jiro in loo sii sameeyo madaxweynayaasha iskaa waxay ku baaqeen adduunka in si deg dega maadaama cadowga sideed sano uu haystay dalkaas in si deg dega loola soo gaaro wixii karaankooda ay woodi karaan dowladda federaalkana ay ka qayb qaadato sidii wax loo gaarsiin lahaa deegaanadaas cadowga sideed sano ay haysteen waa gartay marka ka sokow inkastood carabkaba ku dhufatay in deegaanka ay soo gaareen madaxweynihii dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan safarkooda waxaa loo qaadan karaa inuu yahay mid kolley macno ku fadhiyo muhiimna u ah deegaanka marka inay ciidamada la hadleen oo dadkii deegaanka ay la hadleen ka sokow dadka deegaanka degan sidee iyagu u dareemayaan marka imaatankooda iyo bal waxa ay u sidaan dadkii deegaanka maadaama muddo dheer dhulka shabaab uu haystay haddana shabaabkii laga saaray maxay dadka deegaanka u sidaan
de sida aad og tahay waaba kuu sheegay dadka deegaanka madaxweyneyaasha inay u kurgalaan baa ugu muhiimsaneed waxay kaloona ballan qaadeen wixii karaankooda inay wax u qaban doonaan bulshada hadday noqoto dhinaca caafimaadka iyo hadday noqoto dhinaca ciidankaba inay wax la qaban doonaan hadda ugu horeysay madaxweyneyaasha kan koonfur galbeed ayagoo wada jiraan inay xaaladda loo kurgalo wixii dadkaas ay qabaan waa u gudbiyeen insha allahu madaxweynaha soomaaliya wuxuu ballan qaaday wixii karaankiiya inuu la soo gaari doono dadka waa gartay marka ciidamada halkaa jooga ee ula hadlay ma ciidamada dowladda federaalkaaba mise waa ciidamadii kale amisomna way ku jiraan halkaa jooga weli
ciidamada ku sugan oo cusbehaysiga meesha tegey waxaa kamid ah ciidamada koonfur galbeed kuwa dowladda federaalka iyo kuwa amisom gaar ahaan kuwa etoobiya intaba waa lala hadlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen in deegaanada farakutiriska tuulooyinka cadowga uu ku harsan yahay sidii looga dabategi lahaa cadowgaas looga safay un baa ahayd xasan muddo dheer ba deegaanka gaar ahaan degmada diinsoor ururka al-shabaab a ku sugnaa dhowaanna waa laga saaray marka inta badanna waxaa la hadalhayaa oo wararka nagu soo gaaraan in badi dadkii deganaa deegaanka ay isaga baxeen marka bal haddaad guud ahaan ka hadasho xaaladda degmada diinsoor bal dhaqdhaqaaqa iyo in shacabkii ay weli ka maqan yihiin inay kusoo noqdeen iyo in kale waa xasan tahay caasho cadowga markii ay kasii cararaayeen oo ciidamada ay kusii siqaayeen deegaanada shacabku waxay ku qabteen shacabka inuu qaxo oo ay yidhahdeen ma hari kartaan laakiin hadda wax shacab oo deegaanka ka maqan ma jirto bulshadii gadaal ay usoo laabatay meelihii ganacsigii waa furan yihiin waxaba yaraatee bulshada ka maqan maanta diinsoor ma jirto waxaa taas daliil caddeyn aad arki kartaa telefishinka ayaa ka daawan kartaa dadkii reer diinsoor ayagoo nabadgelye iyo barwaaqo ciidamadooda ay joogaan deegaanka wax ka hadlaysan oo bulsho hadda deegaanka ka maqana maba jirtaba waxaad markaa ka warantaa dhinaca ganacsiga magaalada inta badan wadooyinka way xirmaan marka sidaas oo kale dagaal halkaas uga dhaco oo dhulkii shabaab ay sii galeen ayuu ka xirmaa degaankii marka degaanka badeecooyinka ama adeegyada ganacsiga ma isdhaafaan
waa mahadsan tahay caashooy cadowga waa ad aragtay bulshada soomaaliyeed waxay waxay rabaan inay go'doomiyaan balse hadda deegaanka diisool xaaladiisa aaday ugu fiican tahay dhinaca ganacsiga insha allahu tacaala ciidamada iskaashanayana wadooyinka waa ay ku jiraan waxaan rajaynaynaa ilaahay hadduu idmo inuusan go'doomi doonin diisool hadda markaa ma go'doonsan tahay mise way furan tahay hadda diinsoor waa furan tahay wax broblema saaida kama jiraan waa iska jirtaa meelaha qaar shabaab wadooyinka in ay degan yihiin laakiin ganacsiga diinsoor si wanaagsan ayuu u kala socdaa marka tan iyo markii halkaasi laga saaray ururka al-shabaab laga saaray maxaa iska bedela xaaladii nololeed ee degaanka hadda si caashooy maalintii al-shabaab laga saarayo meesha waxay ahayd meel kawaana oo dadka soomaaliyeed lagu qalo waxaa kaloo jirtay in baabuurtii iyo hantidii soomaaliyeed meel lagu dhacayay ahayd balse hadda waxaa xaqiiqa dad shacabka iyo dawlad isku xiran oo wanaag iyo kalgaceel iyo walaabtinimo ka dhexeyda ayaan udaay dadku waxay ku faraxsan yihiin sida wanaagale ciidamada ay ula dhaqmaan iyo wanaagga meesha ay ku jiro cadowgii laga dulqaadayna dhibkiisa aad ay ugu faraxsan yihiin waxayna bulshada aad u sheegtay in ay rajayn doonaan in wixii hadda ka dambeeyo daawo la-aantii iyo dhibaatadii ka jirtay meesha laga baxay hay-adaha gargaarkana ay ka codsadeen inay wixii tabartooda la soo gaaraan